ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saale axmed jaamac ayaa si rasmi ah u furay madasha habmaamulka internetka ee soomaaliya madashan ayaa waxaa lagu gorfeynaya duurka internetka ee horumarinta soomaaliya madashan ayaa ujeedadeedu tahay in ay noqoto meel lagu wadaago aragtiyo talooyin iyo xalal wax ku ool ah oo la xiriira maamulka ee internetka saale axmed jaamac ayaa ku nunuucsaday muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta bulshada dowladda iyo shirkadaha gaarka ah si loo dhiso nidaam hufan oo lagu maamulo internetka taas oo u horseedi karta horumar ballaaran oo dhinacyo kala duwan leh ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale xusay muhiimadda ay madashan u leedahay dadka soomaaliyeed oo qeybo badan oo noloshooda ee markaasi ku dhisan dhinaca horumarinta adeega internetka bug caana baa jira oo dhowaan la qoray oo la yidhaahdo the big four dalka maraykanka oo meelaha waxaana ay ka soo unkamaana wuxuu ku tilmaanaan jiray oo lahaan jiray kambaniyo waaweyn oo waxay soo saaraan ee la taaban karo soomaaliya baynu ku arki jirnay sida kambaniga la yidhaahdo g m c ford walmart waa kambaniyo waaweyn oo ama wax iibiya ama wax soo saara kuwaasaa maraykanka baridoodu ay u shaqo tegi jireen oo ay u risq raadsan jireen laakiin sanadkan aynu joogno buggaas wuxuu sheegayaa facebook iyo amazon iyo google iyo apple inay yihiin afarta kambani ee maraykanka iyo adduunkaba ugu lacagta badan hadda kambaniyadii waaweynaaye wax noolnool soo saarayey ayay ka horumareen maxaan halkaa uga bilaabay hadda ninkii dee waxaa waxyaabaha qaar soo saaray dowladduuba galeen jiritaanka kambaniyadaasi waxay saldhig iyo aasaas u yihiin kobaca dhaqaalaha iyo doorka laxaad kale ee dalka maraykanku adduun weynaha ku leeyahay the foundations of their economic growth is their technological advancement haddaan halkaa ka soo degno soomaaliya nimaadno maanta qofka soomaaliga ee luuq ku nool ee laga baqayo inuu daad qaato aaladda inoo suurto gelinaysa inaynu ogaano waa internetka qofka soomaaliga ah ee saaka raba inuu jayno alaab ka dalbado oo alibaaba iyo meelahan la sheego ka dalbado aaladda u suurto gelinaysa waa internetka hooyada rabta inay saaka wax iibsataana waxay isticmaalaysaa internetka internetku ahmiyad weyn buu u leeyahay bulshada soomaaliyeed markaad dhan walba ka eegto xagga waxbarashada gabadh yar ama wiil yar oo tuulo ku nool haddii internet loo geeyo wuxuu waxay awood u leeyihiin ubadkaa yaryar ee soo kacaya inay bartaan oo ay aqoontooda ku kordhiyaan wax walba oo adduunka cilmi yaalla cilmigii loo dhoofi jiray ee la odhan jiray hebel bakistan baa loo diray hebel waxaa loo diray meesha